dhimashada iyo dhaawaca dadkan ayay sababeen isku dhaca laba gaadhi oo kuwa yaryar ah kuwaas oo isku dhaca jidka u dhexeeya magaalooyinka gabiile iyo kalabeen ee galbeedka magaalada hargeysa sida uu warbaahinta u sheegay suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi gabiley shilkaasi wuxuu ku waxa laba gaadhi waa iskalay oo ahaa seraf iyo nooha markaa sagaal qof baa wax ku noqday afar way dhinteen markaa shanta dhaawaca laba aada u culus labadii walma waxaa loo kolkeen xaaladihii dejin waxaa loo refergareeyay oo loo diray cisbitaalkii hargeysa cisbitaalku wuxuu u baahan yahay in loo keeno oo wasaaradda caafimaadku ambalaas isuduwuhu waxa uu sheegay in cusbitalka guud ee magaalada gabiley uu u baahan yahay gaadiidka gargaarka deg dega ah taas oo ugu baaqay wasaaradda caafimaadku inay buuxiso baahidaasi dadka dhintay ayaa magacyadoodu kala ahaayeen marxuum cabdilaahi cusmaan diiriye oo ahaa guddoomiyihii magaalada kalabeydh ee gabiley marxuum cabdiraxmaan maxamed maxamuud marxuum biixi maxamed maxamuud iyo marxuum axmed sheekh maxamed muxamed shanta qof ee dhaawaca saddex ka mida ayaa lagu daweynayaa cusbitalka guud ee magaalada gabiley halka labada qof ee kalena oo dhaawacoodu culus yahay loo soo qaaday dhinaca magaalada hargeysa mas-uuliyiinta dowladda ee heer degmo gobol iyo dowladda dhexe ayaa qaarkood tacsi u direen ehelada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilkan inta badan jidadka u dhexeeya magaalooyinka somalilan waxaa ka dhaca shilal kala duwan kuwaas oo inta ugu badan ay ka dhashaan khasaare nafeed walow sababaha keena shilalkan aanay ciidamada nabadgelyada waddooyinku si rasmiya u shaacin baadhisi ay sameeyeen kadib haddana dadka ayaa ku kala aragti duwan waxyaabaha keena shilalkan oo qaarkood ay u aaneeyaan qaab dhismeedka jidadka iyo dayac badan oo waddooyinka qaarkood ka jira barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa